kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan qoysas badan oo ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ayaa la kufaakaca korinta carruurtooda badi qoysaska xeryaha ayay noloshoodu ku tiirsan tahay garaamaadka ay ka helaan hay-adda u n h c r ee gacanta ku haysa xerada hase ahaatee garaamaadkaasi ma aha kuwo dabooli kara baahida qoysaska oo ka mug weyn cunno garaamaad ah waayo carruurtu waxay u baahan yihiin aratir joogto ah iyo tashiilaadka kale ee waxbarashadooda sida buugaagta iyo qalimaanta haddaba aabbaha iyo hooyada ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ma yihiin kuwo si siman u qaada mas-uuliyadda reerka oo qodobka aanu ku eegayno barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan xaawo cabdulqaadir axmed waa hooyo ku nool xerada qaxootiga ee dhadhaab gaar ahaan dhagaxley waxa ay korisaa caruur ay aabbahood kala tageen waxa ay sawir ka bixinaysaa nolosha qoyskeeda xaqiiqatan laguma soo koobi karo meeshaan dhibaatada hooyo caruur lagu furay miisaaniyadda ay dareemayso walaahi kow iyo laba horta lama dhihi karo laakiin haddii aan sawiro waxaa laga yaabaa hooyo shan lagu furay hooyo afar lagu furay hooyo saddex lagu furay hooyo ka badan lagu furay noloshaas waxay matalaysaa tii aabe waxay matalaysaa tii hooyo waxay matalaysaa tii adeer aad bay aad bay u dhibtootaa dhibaato badan bay dareentaa oon lasoo koobi karin ani caruurteyda ligu furay oo aan singoolka aan la ahay singoolmaadaaga aan la ahay waa saddex waxaanan dareemaa culeys badan waanan dareemayaa hooyo badan oo ila dareemayso gabdho walaale oo ila dareemaya ifka inay ku nool yihiin ay joogaan marka aad bay iyo aad bayna u culus tahay una xanuun badan tahay waxyaabaha aan dareemana waxaa ka mid ah markastoo culeysya iyo aan dareemo ama xanuun dareemo ama baahi dareemo ama waxla-aan aan dareemo hareerahaygan fiiriya mana arko wax iga caawiyo waxaa soomaali caado u ah haddii labada qof ee iswada nool ay kala tagaan aabbuhu ilmahaas waxba uma ahan runta markii la isku sheego hooyadaa uu furay siduu uga tegay iyo noloshiisana uga go-aamiya awlaada inuu uga tago uusan baahidooda ogeyn uusan bugtadooda ogeyn uusan aradkooda ogeyn uusan noloshooda ogeyn marka hooyaha iyada unbaa rafaado labama unbaa marka isku garabtaala hooyada inay ilmaheedii tuurto iyo inay la daalaan dhacdo marka anigu hooyooyinka la daalaan dhacay baan ku jiraa aad baanan u dhibtoonaya wax idaryeelay waxay og inay dhintay inay nool yihiin ma jirto maanta xaawo ayaa tilmaamaysaa in culayska korinta caruurta ee ay kelida ku tahay ay jiraan waxyaabo kale oo uga daran oo gaar u dhiba xaqiiqatan waa ilmo dismuraale waa ilmo aan farxad haysanin waa ilmo mar walba dareemayo inay cidloonayaan ama ay dhibaataysan yihiin dadaalkeyga inta badan uma muuqdo waxbay tabaayaan wixiina ilaahay xaggiisa laga waayey waa ilmo aan farxad u dhammaystirmeyn marka waxaa u malayn doonaa markay koraan oo weynaadaan inay wax fahmaan laakiin haddeer aad baan ula dhibtoodaa su-aalo lay weydiiyaa jiro ah hooyo aabaheen maxaa ku dhacay hooyo aabaheen xiriirkeena muxuu nooga goostay mana ka jawaabi kari su-aashaas ani way igu adag tahay ma hayay jawaabteedii sababtoo ani abuud ayaga umaan diidin laakiin waan kala tagnay haddaan kala tagnay xaq wuxuu u leeyahay inuu ilo koriyo ilo ogaado anfacadooda iyo noloshooda hooyo kale oo ka mid a hooyooyinka ku nool xerada dhagaxley ayaa waxa ay sheegaysaa inay dareemayso culays gaar ah oo hooyo ahaan ka haysta korinta caruurta iyada oo xaasa waxaana hooyo haysato toban caruur ah wuu joogaa aabahood wax shaqaa uu qabto ma leh anaa caruurtaas kabtooda iyo karintooda iyo qalinkooda iyo qajafkooda iyo cuntadooda ilaahay aanuu isaaray maasha allah hala yaroo hay wareerinaya ayaan iska warwareegsanayey halahaasaan ka biiriyayoon reerka ka biilaa waan wareejiyaa haweenkaan ka wareejiyaa galabkii waxaan kasoo qaata labaatan shilin soddon shilin afartan shilin buugiiyo qalinkiiyo kabtaa iigu daran maasha allah iskuul bay ii bartaan qur-aanka qayb baa ii dhammaysay odaygii reerka dhalayna meel buuba iska fadhiya isaga xilkaa iyo mas-uuliyaddaas miday saaran tahayba maahan allihii subxaana watacaalaha ayaga mas-uuliyaddaa saaray baaba waxaad moodaa annaga inuu ilaahay mas-uuliyaddiina saaray ilmihii asagiiba ma arkaan hooye waxaasaan u baahnay hooye kabtii maan rabnaa hooye qalinkii maan rabnaa hooye buuggii maan rabnaa asagiiba wax danaynaya wax xaggiisa fiirinaya ba arki maysa hal daalani baa le geed kay rabtay madaxa la dhacdaa waxaa weeyaan intaad jiifi lahayd caruurtaadii wixii dadaal oo ilaahay kugu ogyahay waad u dadaalay adigu dadaal aan ma noqonays hooyadan ayaa sheegaysa inay maqan tahay kaalintii aabbaha ee reerka waxba ma qabto gurigu jooga wax ilaahay abuurtuu qabtay male magaaladu aadaa uu kasoo laabtay hooyo saan baan u baahanahay hooyo kan baan rabnaa hooyo kan hooyo unbaa la sheegaya mooyaane aabba wax sheegaya waa arki maysa iskuul bay ii dhigtaan dugsi bay ii dhigtaan bareefod bay ii dhigtaan maasha allah maasha allah waxbarashada way aadaan carruurtayda wax shaqeeye kuma jiraan anaa u xamaalo anigaa maaragtay la daalaa dhaca qutliyoonkooda anaa kabtooda iyo qalinkooda iyo buuggooda la daalaa dhaca wax shaqeeye kuma jiraan marka ilaahi subxaana watacala ina abuurtay baan ka rajaynayna inaan ka gudubno maxamed aadan waa aabe ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waxa uu qirayaa in dumarku yihiin kuwa ay badi qoysasku ku tiirsan yihiin hase ahaatee waxa uu ku doodayaa in raggu aanay gabin qoysaskooda balse aanay jirin fursad shaqo oo ay ku biili karaan reerahooda maxaan laga shaqaynaa meel aaday mala oo hor uma socon kartid gadaal haddaa u laawatan xaaladeeda kuley waa ogtahay shaqa ma jirto qaxootigaan iska joognaa ilaahay kasogyoanka meeladan iska joognaa wereelintaas iyo caanahaas iyo dumarka gadaan unbaa ayaga magaalada wax ka raadiyo anigana rag qaxooti joogo baa mundaan nahay anaga ragga ayna xaafadaha iska joognaa waxaan hayno malaha dhibkaasaa ka jira qaxootiga wax shaqo oo yaalana malaha maxamed ayaa tilmaamay inuu ahaa nin shaqaysan jiray oo carruurtiisa biilan jiray ka hor intii uusan qaxootiga noqon balse ay garba duubtay nolosha xerada dhadhaab oo sida uu sheegay aanay ka jirin shaqo ay raggu qaban karaan oo ay heli karaan dee nag ragga iyo dumarka nag ragga inuu shaqeeyaa fiican qaxootigana dumarkii unbaa ordaymo raggiina xaafadaha joogaan waa shaqaysan jiray hoolaan qaban jiray oo waa shaqaysan jiray baabuuraan wadi jiray oo qaxooti waxaan iska jooga soomaaliya dee hool shaqo weyn baa hayo ciddii u shaqaysan jiray inta markaa imaadana shaqo ma hayo waa iska jooga lix aruur baa ii joogta sheekh iidla aadan oo ku nool xerada dhagaxley si joogto ahna ugu lug leh xalinta murannada soo kala dhex gala qoysaska ayaa qiraya eedaha ay hoyooyinka qaxootiga ahi qaarkood u jeedinayaan aabbayaasha qoysaskooda marka horese waxa uu qaar ka xusayaa dhibaatada iska hor keenta qoysaska kuwooda ugu waaweyn iyadoo dhaqaalo uusan jirin oo maceeshadii aleeda qaxootiga micnaha dadka qaxootiga la siin jiray markii hor waagi hore waxaa lagu dadka lagu siin jiray shan iyo toban beri baa lagu siin jiray hadda waxaa laga dhigay laba bilood ama hal bil baa laga dhigay soddon beri waxaan u malaynayaa soddon beri iyo adiga shan kiilo ama raashiin ah wax noocaas ama toban kiilo raashiin ah iyo bil soddon beri ah oo qofka wax kasta uu u baahan yahay kolley arrintaa arrin iskaafinaysa ma ahan aad iyo aad macnaha waxa ugu badan marka waxaa weye dhaqaale xumo horta jirto nolol xumo ayaa jirto mideeda kale xagga raggana waxaa ka jira culays fara badan baa ka jira mas-uuliyad darro ragga mas-uuliyaddooda ay lahaayeen oo ilaahay uu ku ammaano uu yidhi arrijaalu qawaamuuna cala annisaa bima fadala allahu bacdum calaa bacdin ilahay uu yidhi aad iyo aad bay arrintaa ooga gaabiyeen ragga soomaaliyeed waxaad arkaysaa nin rag ah oo lixdiisa lixaad qabo oo reerkiisa subaxdii kasoo toosahayo oo magaalada soo galahayo xooggiisa markaad arto aad la yaabayso islaantiisana boqol shin oo bil aan siinayn hadduu shaqaysto uu xamaasho suuqa u galo ama gaari gacan ku shaqaysto ama xamaal uu iska galo ama makhaayad uu ka shaqeeyo ama wax kale uu iska qabsado reerkiisa bilku usoo dhacsan karaa sheekh iidla ayaa sheegaya in xeryaha qaxootiga ee dhadhaab uu furiinku ka badan yahay isguursiga isagoo sababtana ku sheegay laba arrimood sida runta waxaa fara badan xagga furitaanka ayaa aad u fara badan laba ciladood buu keenaya cilad horta midda ugu weyn waa dhaqaale daro tan labaadna waxaa weeye wax sabar la yidhaahdo ayaa meesha ka maqan adduunka hore waa la sabri jireen gabdhaha way sabri jireen raggana dulqaad buu lahaan jiray gabdhahana dulqaad bay lahaan jireen hadda labada dhinacba wax dulqaad uho jira ma lahan oo dulqaadkaa dadka ka yaraaday hadda qaxootiga waxaa ku badan furitaanka ayaa ku badan xarooyinka aad iyo aad waxaa u fara badan furitaanka ayaa u fara badan ugu dambayntiina sheekh iidla waxa uu qoysaska gaar ahaan kuwa xeryaha dhadhaab kula dardaarmaya hal arrin oo ah wax kasta waxaa lagu dhaqaa sabar in la isku sabraan u dardaarmaya dadka muslimiinta ay isku sabraan mu'minka mu'minka yuusa ka noogin buu ku yidhi nabiga sal ly slm xadiidkaas asaga qof kastoo qaado gabar kastoo mu'minad eh nin mu'mina yuusa iyay ka noogin buu yidhi nabiga nin kastoo mu'min ah gabar mu'minada inuu sabriisu ka noogin buna nabiga sal ly slam waa xadiid saxiixa xadiidka asaga ah ikhwat alacizaa ilaahi ha laga cabsado halan la isku sabro intaasaan isku dardaarmayna wasalaamu calaykum waraxmatullah barakatu
intaas ayaan dhegaystayaal ku soo koobaya barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo